Hay'adda Human-T International ayaa in ka badan sagaashan qoys oo danyar ah magaalada Hargeysa ugu qaybisay deeq raashin ah oo loogu talagalay in ay ka dhigtaan anfur inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Deeqdan ayaa ka koobneyd bur, bariis, sokor, saliid iyo timir. Xuseen Ibraahim Cabdi oo ku hadlayay afka hay'adda Human-T International ayaa ka warramaya qaabka deeqdan loo qaybiyey.
maanta waxaynu joognaa goobtan oo ka mid ah goob ka mida magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda jijgayar halkan waxaan ku qaybinaynaa raashin loogu talagalay ramadaanta raashinkaasoo fayskii labaad ee hay-addu ugu tala gashay inay qaybiso ramadaanta halkan maanta waxaan ugu qaybinaynaa sagaashan qoys oo ka mid ah dadkii loogu talagalay ramadaanta inay ka faa'idaystaan raashinka laakiin raashinkan wuxuu ka koobnaa boqol qoys tobanka kalena meel kalaan ku qaybin doonnaa insha alla ilahi haduu yidhaaho sagaashankaana halkan aan ku qaybinaynaa marka insha allah ilahi waxaan ka rajaynaynaa dadkii mudnaa in la siiyo ayaa halkan maanta lagu siiyey raashinka cid kasta oo ka soo qayb qaadatayna waxaan leenahay jazaakum allahu khayra ilaahay ha idin barakeeyo gaar ahaan hay-adda mashruuca bixisa ee humanity oo hay-ad kanada ka jirta ah waxaan leeyahay ilahay khayr ha idin siiyo waad arkaysaana maanta waxaa ka faa'iidaysanaya dadkii inay ka faa'idaystaan ay ahayd oo aad iyo aad baahi badan ay waddanka ka jirta ay ka muuqato baahidu ka muuqato maadaama lagu jiro bishii barakaysnayd ee khayrka badnayd aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan leenahay allaha idin barakeeyo qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey ilaahay baa mahadda qolka hore iskale marka xiga way mahadsan yihiin miisaanka xasanaadka allaha u saaro ayaan leenahay way mahadsan yihiin xaagad weyn baa laysiiyey xabad timaraa laysiiyey waxaa lasiiyey sharaab baa laysiiyey saddex aafbaa laysiiyey dherag weeyaan ilaahay kor haydin qaado gebi ahaantii sidaa khayr baan isku ognahay